maamulka degmada jowhara ayaa kulan la qaaday odayaalka dhaqanka lamada beelood oo dhowaan shaqaaqada ka dhex martay deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyo baaqa nabadeeda andireen lamada dhinac odayaalka dhaqanka iyo maamulka degmada iyo sheegan iyo gogolaal heliisiyow ee lamada beelood ee dhowaan landhiki si lahan gebgabaya colaada deegaanadaas ay ku jartaya waxaana ku mid ee odayaalka dhaqanka lamada beelood ayaa ka baaqan lamada dhinac inoo la shaqeeyan nabadda iyo isdhexgalka bulshada simeele sallon kusaara dagaal beeleelada walaalaha taas ayaa meeshaan u fadhinaa waxaan diriynaa baaq nabadeed dagaal wiilaa ku dhintay ee wiil kuma dhasho waxaan rabnaa labada dhinac maandheere iyo gololey hana maqlaano waa dadkeeni ehelkeeni qaraabadeeni waa wiilasheeni waxaan leenahay xabajoojintii ee maamulka gobolka shabeelle dhexe idinku yimideen oo aad qaadateen haddana waa sii adkeyhaysiin inaad talaab gedisiin lama rabo beelaha lixda shiidlo iyo beelaha moobleen haddau ilaahay kuu roon yahay mublen iyo shiidlo lixda iyo lamada laysku yiraa haddau ilaahay kuu roon yahay waxaan nahay dad wada dhashtay waxaan nahay dad weligood wada jiray waxaan nahay dad iskugu danqanayo in hadeer haddau ilaahay kuu roon yahay warxumatashiil dalka iyo dibadda ina baaq nabadeed aan soo jeedinay nimanka oo qaabka daran leh oo labada meelba ka dhashay oo facebookyada ka caytamaayo meel walbaba ka caytamaayo oo etoobiyada ka caytamaayo haddau ilaahay raali ka noqdo waa inay joojiyaan dad iscaayamanihii walaalaan nahay dadkii lisixijinayaan nahay baaq nabadeedaan soo jeedinay sida ugu dhoqsida badanna waa layskugu imaanaa waa la wada garootamaa haddau ilaahay raali ka noqdo intii dagaaladaas ku dhimatayna sabar iyo imaan allaha naga siiyo jeedinaynaa baaq nabadeed baaq nabadeedkaasoo ujeedinayno laba tuulo oo kala ah maandheere iyo golley baaqaasoo ku saabsan xabad joojintii oo maamulka iyo gobolka ay ku dhawaaqeen annaga shiidlo iyo mobleen waa isu nimid waxaan ayidnay inaan nabad qaadanno dadka oo meeshaas labada tuulo joogo waxaan faraynaa inay ilaahay ka cabsadaan walaalo waaye isbadbaadiyaan gogolaa la dhigaa baaq nabadeedaan fidinaynaa faslixuu bayna akhaweykum wattaqullaha lacallakum turxamuun oo ilaah yidhi
waxaan sugu nimid baaq jeedin baaqaasoo loo jeedinayo laba tuulo annagaa naga kala dhalatay oona mas-uushoodii aan nahay ou ilaahay naga dhigay labadaas tuulo waxaa ka mid eh tuulo waa tuulo maandheere tuulona waa gololeey labadaas tuulo annagayna naga dhasheen marka waxaan baaq ugu jeedinaynaay waxii dhacay waa dhaceen intii dhimanaa dhaqan rabto waxaan rabnaa laga bilaabo saacaan shalli sidii laisu dhex qaadi jiray in laisu dhex qaado hore laysu qaadkiina leeska dhigo midda kaleente wixii gogol ah waa laisu imaan doonaay insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo baaqaan waxaan u jeedinaynaay labadaas tuulo dhib ka dhacay inta dhimatay sawir imaan ilaahay anaga siiyo intii bogtana ilaahay ha caafiyo wixii ka soo heri shayddaanaa reerka soo dhex galay labadaas cid laga kalama dhalanin oo allah subxaanahu watacaala ayadiisu ku yidhi inna shaydaana lakum caduwun faattakhiduu caduwan inamaa yadcuu xisbiga layukuuna min asxaabi saciira wiil marka shayddaan allah subxaanahu watacaalaa ha yidhi idinka cadow idin yahay idinkana cadow ka yeesha marka waxaan rabnaay waxay dhacay waa dhaceen intii dhimanaa dhaqan rabto waxaan soo jeedinaynaay baaqaas wixii gogol eh way dhiman tahay toy arrintii hadda la gali ma ahan